firyakhyaama masaqiira jalinba dad bursiya ma eexba siyaasadii ma beenba masiriyo khiyaama masaqiira jalinba dad bursiya ma eexba
kulanti wacan oo wanaagsan dadkaana dhegaysanayo meel kasta oo aad joogtaan halkani waa madasha sigisii oo alaaba idiin soo gudbisa waraysiyo inta badan ka hadla siyaasadda soomaalida dhegaystayaasii toddoba horeba aan idiin soo gudbinay waxaa qaybtii labaad caawa aynu gudageli doonaa waraysigii aanu hore ula yeelanay profesor cabdiraxmaan macalin cabdulaahi baadiyow oo isagu haatan ku sugan waddanka canada su-aasha ugu horeysa aan baadiyow ku weydiinaya waxa weeyaan adiga cali maxamed geedi cali khaliif gallayr iyo rag kalo waxaad ka soo horjeedeen siyaasadda madaxweyne xasan sheekh ragga asxaabtaada ahaa haatan waxay u janjeelaan dhinaca madaxweynaha adigu markaa haatan ma halkaagii baad taagan tahay mise siyaasadda xasan sheekh waad taageersan tahay xilligan maxaa oranay بسم الله الرحمن الرحيم وهرينتي وإذن سلام يا دمان دتك دغيسانيا وان سلام يا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته علي حراري iyo asadna waa u mahad celinaya si gaar ah horta waxaan horta jeclaa lahaa runtii xaqiiqatan in inaan soomaaliya shacbiga soomaaliyeed maanta aan lagu mashquulin taariikh horta lasoo dhaafay iyo wakti mucayana hee xaalad gaara ay ka taagneyd soomaaliya akhyaarta adiga aad sheegto oo ay ugu horeeyaan baraministeradii hore ee dalka soomaaliya soo maray oo kamid ahaa baraministerka maanta xilka haya cumar cabdirashiid oo kamid ahaa cali maxamed geedi iyo muxuu aha cali khaliif galeer iyo akhyaar badan oo kaleo siyaasiyiin ah oo mataqaanaa bishii january ma bishii july labada kun iyo saddex iyo tobankii annaga oo joogna nairobi ayaan waxaan wada dareemay dareen midaysan waxaan ka qaadana xaaladda maanta waktigaas ay soomaaliya maraysay xaaladda ay maraysa waxay ahayd shacbiga soomaaliyeed oo meelo badan raba inay maamul samaystaan waktigaasna waxaa taagneed maamul samaysadkii jubbaland ayaa taagneed oo dawladdu marka ay inta ay gacan sii lahayd maamulada in la sameeyo oo si saxa ay u samaysmaan oo ay horseed ka noqoneen maamulada inay samaysmaan dawladdu ay carqaladaynayso waktigaas arrintaasna waxay dhalisay qabyaalad xoogan oo mataqaanaa soomaaliya waxay u celisay wax qaab u eg kun iyo sagaal boqol iyo sagaashan iyo kowdii marka dadkana qabyaalad xoog badan u kala qaybsamay dareenkaas ayaan na mideeyey siyaasiyiinta soomaaliyeed annagoo isla joogna nairobi waxaan marka qabsana shirar aan dhahayno waa inaan arrintaas ka hortagnaa oo mujtamaca soomaaliya mar labaad inuusan qabiil u qaybsamin waa inaan ka shaqaynaa sidaas ayaa waxaan fariin ugu dirnay muxuu ahaa dhinacyadaas kasoo horjeeda oo dhammaan gurbaanka qabyaalada laga garaacayo muqdisho laga garaacayey waxaa laga garaacayay boosaaso waxaa laga garaacayay mataqaana waktigaas kismaayo waxaa laga garaacayo gobollo badan oo soomaalia kamid dalka dibadiisa laga garaacayay luqada lagu wada hadlayo waxay ahayd luqa beeleed a lagu hadlaayay annagana dareenkaas ayaa namideeyey horta arrintaasaan isugu nimidan markaa siyaasiyiinta ahee soomaaliyeed oo qaar badan oo kamid uhu maanta ay mada xilka ay dawladda meelweyn meelo weyn ka hayaan laakiin annaga isku xisbi ma ahayn isku urur ma ahayn laakiin isla isku imaadkeenan iyo mashruuca dib uheshiisiyiinta iyo in la cesho qabyaaladda iyo in soomaali midnimada laga shaqeeyo mashruucaas ayaan ka midaysnayn mashruucaas anaga oo ka shaqaynayna ayaa waxaana dareensaday marka dawladdii madaxweyne xasan sheekh umaahda ka ahay wayna colaadiyeen waxay nagu qaadeen cambain mediaha ah waxay noo bixiyeen magacyo kala duwan ay noo bixiyeen laakiin annaga micno nooma samaynayn waktigaas magacyada kala duwan naloo samaynaa maxaa jira waxaan gudanaynay waajibka ah inaan soomaaliya midnimadeeda ka shaqayno dadka soomaaliya in la kala qaybo inaan hor ka hortagno inaan dadka soomaaliyeed oo jirkooda ka shaqayna ayaa anaga maslaxa nagu ahayd haddana maanta waxaan muxuu ahaa runtii muuqata runtii in talada aan soo jeedinayna in la qaata ugu dambaystii maxaa yeele waxaan arkayna dawladda soomaaliyeed waxay carqalad ku ahayd maamulada inay samaysmaan waxay kabacdina ku qasbanaatay inay maamulada markay samaysmaan kadaba rucleyso wararkii anaga nagala diiday iyo talooyinkaan soo jeedinayna ugu dambaysta adasaamaa lagu saxiixa heshiis arrimihii annaga shala aan soo jeedahayna oo dawladdu inay ka shaqayso dadku inay tashadaan aysan dawladdu aysan horboodin dadka taladooda dawladduna aysan dabaabi ka noqon dadka taladooda oo dawladdu ay la shaqayso shacbigu inay tashadaan meel kasta maamullo ka samaysmayaan dareenka ahaa weli waa socyaa waxaad arkaysaa dhaqanka dawladdu inuu weli yahay ama isigoo ayagoo horboodaya oo raba dad ayagu ay rabaan madax inay uga dhigaan gobollada qaar kamida ama iyago oo carqaladaynaya maamuladu inay samaysmaan markay ay muddo isku dagaalamaan oo muddo khilaafka oo badnaadana ugu dambaysta ogolaanayo maamuladaas inay samaysmaan dhaqankaas waxaan aragnaa dhaqan fiican uusan ahayn waxaa rabnaa dawladda in waajibka ka saaran maamulo saxa inay samaysmaan oo dadku ay taladooda qaataan inay dawladdu ay ka dhaafto faragelintan waan rabnay inay dawladdu aysan carqaladaynna waan rabnay mashruucaas ayaan horta ka midaysna anaga siyaasiyiintaasi haddana waxaa waaye waxay dhataa mashruucaas meelu soo gaaray sidaas ayay ahayd arrintu haddii taariikhdaas dib loogu noqdo inkastoona jecleen taarikhdaas in lagu mashquulo aniga aan raba mustaqbalka soomaaliyeed in laga shaqeeyo oo talada soomaaliyeed maanta sida laga yeeli lahaa ay xaajadayna iyo doodahayna ay u bataan su-aasha labaad baadiyow ee aan ku weydiinaya waxa weeyaan sidee u aragtaa in soomaaliya ay noqoto ilaa iyo lix maamul goboleed horta soomaaliya xaaladda maanta ay soo gaartay shan iyo labaatan sana kabacdi dastuurka soomaaliyeedna lagu qoray waa in ay maamulla samaysmaan lagamana celin karo dadka soomaaliyeed oo waxay rabaan inay bilaabaan waayo aragnimo cusub iyo tajrubo cusub oo ku saabsan bal in awoodda dawladda qaranka ahee dhexe loo qaybso gobollada oo mataqaanaa dawladdu aysan dadka loo dhoweeyo oo dadka iyo dawladdu ay ay muxuu ahaay calaaqada ay yeeshaan ay ka fiicnaata tii hore systemka noocaas ahoo magaca soomaalida hadda aan soomaali magac ku lahayn laakiin hadda federaal loo baxshay ayaa horta arrintiisu ay socotaa arrin waa arrin dastuur wax ku qoran laakiin qaabka loo sameeyhaayana heshiis laguma ahayn sida loo wala falgelaayana dawladdu sida ula mucaamilsan tahay si fiican ma aysan ahayn oo qorshe ku dhisan oo abaabul ku dhisan oo dadku inay si fiican uga qayb qaataan qaabka loo sameeyaa maamulka ma ahayn marka soomaaliya waa ku qasban tahay hadda xaaladda socota sidai muuqata in maamul gobollada ay samaysmaan maamul gobolladaas tirado intay la ekaanaysaa dadka ayaa xadidaaya ee annaka ma aha inaan xadid xadidno dastuurka waxaa ku qoran laba ilaa saddex gobol muxuu ahaa inta gaartaa inay maamul samaysan karaan ayaa ku qoran oo dowlad gobollada ay samaysmi karaan dowladahaasuna hadda waxay socdaan process waaba sociyaaho waa soo afjarna rabaa meel wuxuu soo gaaray runtii daba muxuu ahaa yani aad iyo aad muxuu ahaa maanta shirkii ka furma cadaado ayaa ayaa tusaale ka ah dariiqa hadda lagu socdaa inuusan ahayn dariiq hadda laga leexleexan karo dariiqaas waxay ila tahay inuu bilow u yahay soomaalidu marka nidaamkan hadda ay qaateen oo hadda systemkiisa uu socdo oo dadaalku lagu haayo in maamul goboleeda la sameeyo hadda u shaqeeyana dawlad caalamka dawlado badan usoo shaqeeyay systemka noocan oo kale ah hadda u shaqey waayana soomaalidu ayadoo qanacsan ayay systemkeeda qurxisanaysaa laakiin waxaa la rabaa hadda inaan lagu mashquulin in la carqaladeeyo amba in la mucaarado waxay tarayso malaha soomaaliya ha aado maamullo maamullo inta raban hala ekaadaani waa maasanta
baadiyow dhanka awood qaybsashada soomaaliya waxaa lagu saleeyaa nidaamka loo yaqaano four point five goorma ayaa laga gudbayaa fakarkaaga nidaamka ku salaysan four point five oo tilmaama madaxweynuhu inuu noqdo reer hebel ama reer hebel baa iskale madaxweynaha ra-iisul wasaarahana reer hebel baa iskale inta kalena waa rooti nidaamka goormaad is leedahay ayaa laga gudbi karaa
horta four point five ma sheeginin madaxweynuhu waa reer hebel ma sheegin ra-iisulwasaarahuna waa reer hebel ma isa sheegin four point five taariikhda four point five haddii la fiiriyo taariikhda four point five waxay kasoo bilaabataa etoobiya mara isugu tageen jabhaduhu ayay oo mataqaana laga hadlaya sidee maamul loo dhisaa ayaa ugu dambaystii waxay arki waayeen qaabay maamul ku dhistaan oon ahayn qaab beeleed aan ahayn ay maxau ahaa ayay kasoo bilaabatay kabacdi markii carte aan nimiday dadka aniga ugu horreeyay carte ee waxaan ku jirnay abaabul ka sameynayay shirkii aqoon-yahanadii ugu horreeya lixdanka aqoon-yahaan ee carto isugu yimidoo soomaaliya dalka dibadiisa gudihiisa ka wada yimiday markii su-aasha la lasoo hordhigay ah soomaaliya sidee xukunka loogu qaybinayaa dood kulul ayaa ka dhacday sideedda gobol ee soomaaliya in loo qaybiyo dad badanaa diideen sideed iyo tobanka gobol in loo qaybsayo dad badanaa diideen degmooyin in wax lagu qaybsado dad badanaa diideen waa lagu heshiin waayey qaabkii xukunka loogu qaybi lahaa waa la diiday markii ay xal waayeen aqoon-yahanada soomaaliyeed ay sheegi waayeen qaabka wax loo qaybso arrintii go-aan laga markii laga gaari waayo odayaasha dhaqanka ayaa loo celiyey odayaasha dhaqankana mashruuc kale ma aysan haysane four point five-kii etoobiya ayadoo la joogay jabhaduhu ay ku doodeen ayay qaateen sidaas horta four point five ku yimiday sidaas ayaa dadka waxaa loogu qaybiy sida qaaraanka loogu qaybiyo soomaali u qaybsato ayaa xukunka loogu qaybsay qaab aan hadda ka hor la jirayn oo hadda cusub oo la yidhaha four point five oo mataqaana ku dhisan awoodaha sida loo qaybsanayo sidaas waasa kasoo bilaabatay waxaa markaas aan ka fikerayn markaan carto joognay arrintaan waxay noqonaysaa arrin yaroo muddo yar soconaysa oo laga yaabo mataqaana muddo saddex afar sano gudahoodaba in la bedelo waxaanu keliya lagu bedeli karaan waa in dalka soomaaliya doorasho ka dhacdo oo laga guuro oo ruux kastaba soomaaliya u codkiisa dhiibto oon dadka loo kala soocin beel maa tahay iyo muxuu ahaa deegaankaa degan tahay aan loo kala soocin ee dadku ay soomaaliya iyagoo ah codkooda ka dhiibtaan oo xildhibaanadooda soo doortaan oo madaxdooda soo doortaan ayaa looga gudbi karaa laakiin nasiib darro dowladihii isdaba joogay muxuu ahaa ee kumeel gaarka ahaa in badan oo kamid a tabardarraaba hayso horta si looga guuro waa keeni waayeen laakiin waxaan aniga dareensanahay madaxda qaar kamid ahuna inay arkaysaba saas inay ugu fiican tahay xukunka inay saas u wadaan maxaa yeele qabiil in lala hadlo dadka caatafo qabiil in lagu xukumo ayaa ka sahlaneyd in dadka lagu xukumo qaab soomaalinimo lagu xukumo sidaasaa weli qabiyaaladii iyo reer hebel haddii aan nahay ay noo daba socotaa weli oo laga guuri la-yahay annaga xataa waxaan soo jeedina brobosal sheegaya baarlamaanka hadda kookaska u qaybsama hadda waa kan u qaybsama mataqaanaa badbaado iyo t t q iyo m m d iyo waa kan u qaybsamay in loo qaybiyaan rabnay baarlamaanku intii israaci kastaba israacdo oo soomaalinimo isku raacdo mabda isku raacdo oo aysan qabiil aysan noqonin laakiin madaxda waktigaas joogta qayb qayb badan waa kamid waxay jeclaysteen ba inay yidhaahdaan kudada hawiyaha iyo kudada daaruuska kudada deglamirislaah iyo kudada dirta ah oo sidaas marka ay taabaqabiilo baarlamaanka ciisa ka samaystaan nasiib darro waa arrinta inay weli socoto haddana dariiqa keliya loogu guuri karo arrintaas soomaaliya in dhaqanka soomaali dowladda soomaaliyeed marka la dhisaayo qaabka caalamka dowladaha kudhisa lala aado qaabkaas oo ah muwaadiniinta soomaaliyeed inay codkooda dhiibtaan oy xaqa ay leeyihiin soo ceshadaan dariiqaas keliyaha loogu guuri karaa ee aniga dariiq kaleas loogu jeeda male dadka qaar waxay qabaan in dhamarada la kordhiyo five haddii laga dhigo haddii six laga dhigo haddii seven laga dhigaba soomaaliya raqam inay noqoto maaha dadka soomaaliyeed qaabka qaaraanka in wax loo qaybsado ma aha waxay ele tahay tajribadaas waa lasoo maray waa inoo shaqay weysay kumeel gaaray aheene muddo dheer wax lagu qaadatay lix iyo toban sana in lagu qaadatay nasiib darro hadda waxaa la rabaa in laga guuro oo dadka soomaaliyeed ay aadaan marxalad ay doorasho aadi karaan xur ah oo xalaal ah
waayahay aanusan noqono baadiyow isbahaysigiina isbahaysiga madasha nabadda iyo midnimada ee aad ka mid ka mid ka tahay waxaa guddoomiye u ah ra-iisul wasaarihii hore ee soomaaliya cabdiweli sheekh axmed adigana waxaa igu maqaalaa inaad guddoomiye ku-xigeen ka tahay labadiinuba labadii beelood ee aan soo sheegay baad kasoo jeedaan baadiyow ciyaartu miyaana ciyaartii hore un ahayn ma aha cayaarta cayaarti hore maxaa yeelay aniga guddoomiye ku-xigeen kaligay miihi horta saas da ufasirto saddex guddoomiye ku-xigeen ayaa jira saddexda guddoomiye ku-xigeenna waa siman yihiin kan koobaad ka labaad ka saddexaad marna lama dhihinin marka waana dadkaasna waa la doortay xubnihii madasha midnimada iyo dimuqraadiyada oo isugu tegay aqalka dadka muxuu ahaa xarunta u ah ee magaalada muqdisho ku yaala ayaa dadkii xubnaha ka ahaa isugu yimideen waxay doorteen guddoomiye guddoomiye waxay u doorteen ra-iisul wasaarihii hore cabdiweli sheekh axmeday u doorteen maxaa yeele waxaa loogu doorta asiga ayaa bilaaba mashruucan in laga hortago nidaamka muuqaalka kale taliska yeeshay ama ku-taaglaynta oo muxuu ahaa ka jira maanta villa soomaaliya oo muxuu ahaa dastuurkii baal maray ee awooddii qaranka soomaaliyeed ku raba inay ku ku koobnaato madaxtooyada oo diida ra-iisul wasaareyaashu inay awoodda la qaybsadaan oo sida dastuurku sheegaayo ay ayagu xukuumadda madaxda ka naqdaan diidan sistamka noocaasa ninka ka hortegay wuxuu noqday cabdiweli sheekh axmed waxaana taageera dad badan oo soomaali ahoo xildhibaano ah iyo wasiiro ah oon beel gaara ahayn oon qabiil gaara ku koobnayn dadkaasu marka ayaga ayaa bilaabay mashruuca ah soomaaliya dowladnimadoodu ma shaqaynayso ilaa dadka soomaaliyeed ay dastuurka sarrayntiisa isku raacaan sidaasaa marka anaka ugu nimid ana koo xisbiye ah sidaasaa marka madashu ku samaysantay marka madasha samaysantana waxaa waxaa guddoomiye loo doortay guddoomiyihii hogaaminayey in la dastuurka la difaaco iyo guddoomiyihii hogaaminayey in muxuu ahaa awoodda xukuumadda soomaaliyeed ay u diido in si khaldan looga qaato oo villa soomaaliya xukunka ay qaadato diidanaa ayaa guddoomiye loo doortay saddex aniga aan ku jirana waxaa waxaa loo doorto oo qabaa'ilka soomaalida kala duwan aan waxaa loo doorto guddoomiye ku-xigeenno sidaas darteed ma aha muxuu ahaa ma aha sida sidaa sidaa aad u fikiraysaan oo ah inta kale marootiya ma ahee dadka soomaaliyeed dhammaan waxay u saman yihiin xukunka iyo talada waa wada muwaadiniin dadka soomaaliya dadka ay doortaana madaxu noqonaaya ayadoon loo fiirin beeshay ka yimideen iyo deegaanka ay kasoo jeedaan aad iyo aad baad umahadsan tahay baadiyow halkaa dhegaystayaal weli aad nagala socotaani waa madasha sigistii oo aalaab ah sidii hore baanu sheegay aan idinka soo gudbino waraysiyada xiisaha leh ee dhinaca siyaasadda soomaalida ku saabsan waraysigeennan oo ah qaybtii labaad oo aan idiin soo bandhigno waxaa sidii hore baan idinku sheegay caawa marti noogu ahaa amaba noogu ah professor cabdiraxmaan macalin cabdulaahi baadiyow oo haatan isagoo ku sugan waddanka canada aan mar kale kusoo noqonno su-aalaheeni baadiyow su-aasha kale ee aan kuweydiinaya waxa weeye baarlamaanka soomaaliya oo kale waxa weeyaan hay-adda sharci dejinta ee dalka waxaa loo yaqaanaa suuqa mooshinada taa macnaheedu waxa weeye doorashada xilka qaadista iyo mooshinada lacag ayaa lagu kala gataa marka ka siyaasi ahaan ka aqoonyahan ahaan sidee baad u aragtaa sharci dejiyaasha soomaalida amaba xubnaha baarlamaanka soomaaliya adigoo aada u mahadsan horta waxa waaye waxaan rabaa in aan aan aan ta waxaa la yidhahda journalization baa la yidhahdaa inaan dhammaan dadka laisku wada xambaarin ayaa la rabaa waa run muxuu ahaa baarlamaanka iyo xukuumadda soomaaliya iyo shacbiga soomaaliyeed meel kasta waxaad ka arkaysaa musuqmaasuq baahsan iyo laaluush aan xad lahayn oo gaarsiiyaheer caalamka hay-adaha musuqmaasuqa caalamka muxuu ahaa fiiriya dowladaha ay ugu badan tahay soomaaliya waxay ka gasha koobka musuqmaasuqa caalamiga ayay qaadatay muxuu ahaa ay qaadatay labada kun iyo saddexiyo tobankii kow iyo tobankii afar iyo tobankii ilaa haddana musuqmaasuqa koobkiisa soomaaliya baa sidata dadka soomaaliyeed marka waxa waaye xukuumadoodu waa xukuumad musuq maasuq aas aasay u tahay waana la hubaa waana la ogyahay laabuushkaas inuu yahay laakiin taas micnaheedu ma aha in ruux kastoo xildhibaanhu ou musuq maasuqlow yahay amba xun yaha ma aha in ruux kastoo xukuumadda ka midku inuu xun yaha ma aha in dadka soomaaliya wada xun yihiin ma aha laakiin nasiib darro system waxaa samaysma ah aad iyo aad u qaab daran oo u baahan dadka soomaaliya in laga xoreeyo systemkaas musuq maasuqa anu waxaan ku magacaabay wuxuu khatar ku yahay jiritaanka qaranka soomaaliyeed waa national security threat khatar buu ku yahay waxaan ku magacaaban maalin idiin sheega markaad su-aalo iweydiineyseen dadka soomaaliyeed iyo dowladda soomaaliyeed inay halis u tahayba shirkado inay gaba karaan dadka awo go-aanka siyaasadeed in shirkada iibsan karaan ayaa halis u tahay maxaa yeele mar haddaad musuq maasuq tahay waa lagu gaba karaaho lacag baa lala imaan karaa waxaa go-aanka siyaasadeed runtii ayaa influence garay kara oo gaba kara dadka gaba kara dhalinyarada hadda dagaalka ku jirta ayaa waxawaa waxa ay ku nooshaha waxawaaya musuq maasuq inay la wadaagto dadka muxuu ahay hay-adaha amniga ka shaqaynaya sidaas darteed musuq maasuq waa baahsan yahay la dagaalan xoog badan bau rabiyaa mas-uulka muxuu ahaay muxuu ahaay hantida hanti dhaqanka guud ee soomaaliya wuxuu sheegay sagaal iyo toban wasaaradood inuu ku haayo musuq maasuq baahsan uu ku haayo waa waran kartaa marka wasaaradu intay la egyihiin in musuq maasuqa lahayo iyo hay-ado badan oo kaleusa sheegin oo muxuu ahaa laakiin musuq maasuqa uu ku baahsan yahay musuq maasuq isaga mid la og yaha waaye mid hadda aniga isheegid iga raba ma aha helaha caalamiga ayaa sheegay dowladaha caalamiga ayaa og dadka soomaaliya ayaa og marka laakiin waxaan rajayhaynaa musuq maasuqaasu dowlad nagama dhigaayo musuq maasuq si kastoo loo adeegsado waxawaa wuxuu keenayaa khatar buu ku yahay jiritaanka qarannimada soomaaliyeed iyo wadajirka ummadda ayuu khatar ku yahay waxaa laga maarmaana in la keeno system looga hortago musuq maasuq inagoo waktiga ka faa'idaysanaynaa professor baadiyow haddaan su-aal kale ku weydiiyo kun iyo sagaal boqol iyo sagaal iyo sagaashankii ilaa sanadkii labadii kun iyo sideeddii waxaad ahayd guddoomiye ku-xigeenka xisbigii islaax xisbigaasi weli ma ku jirtaa oo ma yahay midaad ka tirsan tahay caliyo horta waxa waaye islaax xisbi ma aha islaax waxaa la yidhahdaa xarakada islaax ayaa la yidhahdaa xarakadaas sida la og yahay waxay kamid tahay xarakooyinka soomaaliyeed fikirka ay rumaysan tahay dabcan waa fikirka ikhwaan muslimiinka oo ku saabsan mujtamaca muslimka ah inay laga maarmaan tahay inay dhaqankooda saliimka ah iyo diintooda ay usoo noqdaan oo aysan wax khilaafsan aysan ka dhiganin dowladnimo u arkinin bulshadana waxaa la rabaa in dowlad dib loo habeeyo dib habeyntaasna waxa waaye mid ilaahay subxaana watacaala uu raalli ka yahay in lagu habeeyo waxaa marka xarakadaas marka waxay ay caan ku tahay inaysan marna ka qeyb gelin dagaaladii sokeeye soomaaliya bal ay musaalaxo ka shaqeynayaan dadka soomaaliya in la heshiisiiyo waxay caan ku taho kale dadka soomaaliyed inay tacliinta iyo caafimaadka iyo biyaha iyo dib heshiisiinta ay ka shaqayso saas darteed waxa waaye aniga muxuu ahaa waxaan ka ahaa guddoomiye ku-xigeen xarakadaas ayaan ka ahaa xarakadaas marka ayku xisbi siyaasiya ma aha xarakada sideeday u shaqaysaa way jirtaa soomaaliya meel kastii joogta ay xarakadu ka shaqaysaa fikirkaas ku saabsan anseefaladoodnimada kasoo horjeeda oo rumaysan mujtamaca soomaaliyeed dhammaantiis inuu wada muslim yahay dadka muslimiintana ay laga maarmaan tahay dhaqankooda diinta inay xoojiyaan wadajirkooda inay xoojiyaan dadka soomaaliyeed mataqaanaa dowladnimada ay sameynayaan inay marjac ka dhigtaan diinta islaamka marjicina waa laga dhigtay oo carta dastuurka laga soo bilaabay ilaa haddeer waxa waaye islaamku waxa waaye marjic caam ah waaye dadka uu u yahay dastuurka in qawaaniinta soomaaliyeed dadka soomaaliya qaadanaya inaysan ka hor imaanin diinta islaamka ee mabaadi'da ay rumaysan yihiin bal mabaadi'daas waxaa waxay ku qoreen dastuurkii soomaaliya ee lixdanka oo maadada sagaashan iyo afaraad ayaa waxaa ku qoran dadka soomaaliya inaan loo samay karin share qawaaniin khilaafsan diinta islaam mabaadi'da diinta islaamka ayaa ku qoran sidaas darteed waxay ka shaqaynaysa marka xarakada islaax fikirkaas in la kobciyo dhalinyarada in la barbaariyo laga ilshijaadka iyo khamriga iyo muxuu ahaa ciyaal suuqnimada mujtamaca soomaaliyed halaaga laga celshay ka shaqaynaysay sidaas darteed xarakadaas way jirtaa soomaaliya ka shaqaysaa meelkii soomaali joogtay joogtaa laakiin waxa waaye xarakadaas waa xaraka dimuqraadi aho way doorataa aniga marka marxaladaas ayaa ii doortaa laba xilli baa la ii doortay inaan guddoomiye ku-xigeen u noqdo xarakada labada xillina way iga dhammaatay hadda xubinaan xisb aan ka ahay xarakada ka ahay madax kalaa xarakada leedahay laakiin aniga hadda waxaan ka shaqeeyaa waxa ku saabsan mashruuca soomaaliyeed ee ku saabsan qaarnimada in lasoo celsho dadka soomaaliyeed waxaan madax hadda waxaan madax u ahay xisbi dadka soomaaliya ka wada dhexeeya xisbiga midnimo qaran la yidhaahdo xarakadana xubinaan ka ahay kama tegin xarakadana way jirtaa oo sideeda ayay u jirtaa waana hawsheedana way haystaa si fiican bayna hawsha gudataa
baadiyo marka xarakada islaax iyo damajadiid maxaa xidhiiroo ka dhexeeya maxaa isu tegin muddo dheer ayaan arrintaas soo fasiraynay damjadiid waxay ahaayeen rag waxay ahaayeen xarakada laga saaray iyo rag ayuu iskood uka baxo isruursoday ahaayeen kun labada kun iyo saddexdii laga bilaabo waktigaas waxay ku biireen maxkamadihii maxkamadaha in lagu biiraahu waxay ahayd xarakada islaax kama aysan qeybgelin maxaa yeele maxkamaduhu waxay ahaayeen niman hubaysan oo la dagaalamaya dagaal ku bilaaba dad kaloo soomaali ahoo hubaysan oo magaalada muqdisho joogay marka xarakada islaax maadaama ay kasoo horjeedo soomaali soomaali kale inay disho oo xabad la isku qaato oo muslim muslimka la dilaayo ee soo baxday kasoo horjeeday ayagu dadkaasay ku biireen waktigaas laga bilaabo ilaa haddana waa ayagu waxa waaye waa xarak gaar ah waaye oo sideeda u samaysan oo manhajkeeda iyo fikirkeeda iyo tayadeeda ayagu iskale islaaxii asalka ahayd oo ku saabsaneed inaan dagaal la gelin oo musaalaxa laga shaqeeyo oo mujtamaca soomaali la walaaleeyaa sidiisay u jirtaa sideeday u jirtaa marka raggaas waktigaas ayaan anagu kala tagnay labada kun iyo saddexda baan kala tagnay su-aal kale haddii aan ku weydiiyo inagoo soo gabagabayn doona barnaamijkeenan master badio waxa weeyaan si aad la socotidba dagaalaha ka aloosan waddanka yeman waxay si gaara u saameynayaan kumaankum qof oo qaxooti soomaaliya oo ku sugnaa ama ku jira xeryaha qaxootiga ee dalkaasi kuwaasi oo ku jira waa qaxootiga soomaalida eh xaalad adag baadiyow maatada soomaalida ah yaa u maqan maxaase ka siyaasi ahaan iyo ka aqoonyahan ahaan kaala gudboon adiga runtii waa aad iyo aad arrin looga naxo waaye dadka soomaaliyeed ee hore uga qaxay soomaaliya ee oo magan mooday inay nabad tahayna mooday yemen in haddana meeshii ay tageen oo kale oo dagaal ku qabsado oo dagaalkuna uu dagaal sokeeyo noqdo oo dagaal aad iyo aad u culus oo uu korkooda ka dhacaayo horta runtii aad iyo aad waa arrin looga naxo looga tiiraayoodo runtii aad iyo aadan uga naxsanaha arrintaas waxaa runtii ayadana nasiib darro weyn ah inay dowladda soomaaliyeed awood ayan ulahayn inay dadkeeda soo daadgurayso oo mataqaana ay samayso aysan muuqanin hay-ada caalami ahee shaqadaas haya dadka ina waxay ku rafaadsan yihiin muxuu ahaa meesha la yidhahdo yeman ay ku rafaadsan yihiin waxaan ilaahay subxaana watacaala ka baryahay ilaahay inuu fududeeyo dadka soomaaliyeedna waxaan ka rabnaa bal in la iskaalmaysto oo muxuu ahaa amba ururada siyaasadeed iyo dowladda iyo shacbiga soomaliya meel kasta ay joogaan sida loogu gurmo lahaa dadkayna soomaaliyeed ee ku dhibaataysan yeman iyo dadkayna soomaaliyeed meel kasta ku dhibaataysan waxaa laga maarmaana maanta soomaali wakti ay ka laban taha ma jirto oo muddo dheer ay dibadaha joogeen dadka soomaaliyeed xoolana way haystaan talo badanna way geli karaan dadka soomaaliyeed waxaa lagaa maarmaana inaan talala nimaado oo si loogu gurmo lahaa dadkeena soomaaliyeed oo looguryada loogu soo celi lahaa iyaka oo nabada ah muxuu ahaa meelaha nabadda ah ee soomaaliya in lagu soo celiyo ayaa lagaa maarmaana sidaas ayna ila tahay inay ugula fiican tahay waxaana lagaa maarmaana arrintaas in aad iyo aad dowladda soomaaliya isku xil saarto iyo hay-adaha caalamiga ah ay kamid tahay hay-adaha hay-ada qaxootiga caalamiga ah soomaalida ku dhibaataysan yeman runtii waxay u baahan tahay gurmad deg deg ay u baahan tahay iyo talo
waayahay anigoo waraysigeena soo gabagabeynaya professor cabdiraxmaan macalin cabdullaahi baadiyow maxaad u tilmaami lahayd ama aad tala usoo jeedin lahayd dadka ku dhegaysanaya ee madashan sigista ku jira iyo dadka kale soomaaliyeed ee hawada kaa dhegaysanaya arrintaasaan ugu horeysa aan usoo jeedinayo oon markasta ku celceliyo waxaa waaye dadka soomaaliyeed waxaa lagaa maarmaana inaysan ka niyad jebin dowladnimadooda waxa waaye soomaaliya waxay soo marta marxalad muxuu ahaa ay xanuunsatay muxuu ahaa oo mataqaana ay ay muddo dheer ay dhibaataysneed ay soo martay ummaduhu way soo maraan dhibaatada innakana soo gaarto kale way soo martaa ummada ayaa waxaa ka dhaca genocide xoog badan haddana way kasoo kabtaan wayna kasoo kacaan waxaa lagu jiraa marxaladii la rabay inaan rajo cusub abuurno oo soomaaliya inay kasoo kaba karto ay ka gudbi karto marxaladihii dagaalada sokeeya iyo qaran burburkii in la rumeeyo ayaa laga maarmaan ah taasna kuma imaan karto in muxuu ahaa caqliyada kala talisku ay soo noqoto oo mataqaana aan dareenkeeda qabo inuu meelo badan oo soomaaliya kamida maamulada jira caqligaasu soo kobcayo maanta soomaaliya in lagu celsho ma aha kala talis dambe soomaaliya in lagu haayo ma aha in muxuu aha xukunka ee talada si qabiilo qabiilnimo loo qaybsado oo qaaraan oo kale loo qaybsado soomaaliya waxaa la rabaa in aan ku wada qaracno soomaalida bini aadamka inay lamid tahay dadka soomaaliyeed waxaa la rabaa waa shacbi xur ah oo casiiz ah oo sharaf badan laakiin marxalad maraaxishii noloshiisa kamid a ayaa waxaa ka kharabantay xukunkii iyo maamulka ayaa ka halaabay qalloocaa galay maanta waa in la tuusiyaan qabaa oo caqligeyna marabaad aan kulmino iyo taladayna iyo fikirkeyna aan kulmino dariiqa keliyo arrintaas uu gudbi karno waxaa waaye waa inaan ku qanacnaa in awoodda loo celiyo shacbiga soomaaliyeed oo ruux kasta soomaaliya inuu codkiisa bixiyo oo mataqaana doorasha dalka soomaaliya ka dhacda labada kun iyo lix iyo tobanka inay noo noqoto bartilmaameed doorashadaas way dhici kartaa haddii aan rabno annaka haddii xukuumaddu rabto haddii mataqaana shacbiga soomaaliyeed raba in doorasha dhacdo waxaan rabnaa fikirkaas waa fikirka madasha ay soo jeedisay waxaan qabnaa doorasho keliya ayaa naga gudbi kartaa marxaladan soo socota doorashada waxay keenaysaa dadka qaar doorashada waxay u qabaan ma fahamsan doorashada waxay keenaysaa in dadka awood dad- dadkay rabaan ay madax ka dhigtaan kuwa aan saxabinna ay xukunka u diidaan ayay keenaysaa waxaan anaga qabaa marka in arrintaas aan rumayno aan ka wada shaqayno aan ogaano inaan waddo kale noo furnayn haddaan rabno inaan noqono ummad sharaf leh oo karaamo leh oo dowladnimadeeda qarannimadeeda sharaf iyo soo ceshid waa mahadsantihin wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waa hagaag aad iyo aad baad umahadsan tahay professor baadiyow dhegaystayaal waraysigan oo si toosa idinka imanaya madasha tigisi qaybtii labaad ee waraysiga aan la yeelanay professor cabdiraxmaan macalin cabdulaahi baadiyow ayaan intaasi ku soo koobaya waxaan isagana mahad ballaaran u celinayaa asad naafsoodi oo dhinaca xidhiidhinta ee barnaamijkan nolosha inooga waday mar kale aad baan kugu kugu mahad celinayaa barnaamijkaasi aad nagala qayb gashay master baadiyow aada umahadsan tahay cali xaraare waa mahadsan tahay adiguna aad iyo aad baad mahadsan tahay dhegaystayaal tan iyo kulankeena dambe intaynu barnaamijkan oo kale amaba waraysikan oo kale ah mar kale ku kulmi doono waa cali xaraare oo dhammaantiin bahidala sidaa iyo nabad geliyo maya maya sidaa maahan siyaasadii sidaa maahan si kaloo ka duwan weye maya maya sidaa maahan siyaasadii sidaa maahan si kaloo ka duwan weye hadda tahay mid oo duntay cid kastoo tuwana weeye hadda tahay mid oo duntay cid kastoo tuwana weeye nabadoo la suga weeye sinaan iyo garsoor weeye qabalnimo la diri weeye nabadoo la suga weeye sinaan iyo garsoor weeye qabalnimo la diri weeye dhaqaalaha sarkoo weeye qorshada xasanine weeye saraaciya wax soo saarka sugu caaludo weeye weeye dhaqaalaha sarkoo weeye qorshada xasanine weeye sharciga wax soo saarka sugu caamdo weeye weeye tun qabiilka duruugu weeye safixuma ka noqo weeye soomaalida midee weeye samafalaya weeye samafalaya weeye قابلك دروب وي سفيحك نبو وي صومالي زميدي وي سما فليا وي سما فليا وي وي sharcigana ku socowe reereejayo weye aqoon sare uga weye samiriyo dulqaad qaad weye sharcigana ku socoweye seejaga weeye aqoon sare ugaad weeye siyaasadi sidaa weeye siyaasadi sidaa weeye siyaasadi sidaa weeye siyaasadi sidaa weeye